بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka sahaynada oo mar kale lagu laayay koonfurta lubnaan iyo dagaallo culus oo laga soo sheegayo deegaanada dhaca xuduudda mu'asasada azallaaqa oo baahisay muuqaalla ay ku soo bandhigayso weeraro xasmin ah oo ay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen galbeedka qaaradda afrika dowladda urdun oo fadeexad dhaxmaquuranaysa kadib markii ay ka qayb qaadatay howlgalkii lagu difaacayay maamulka sahaynada kadib dilkii xasan nasrallah dowladda iiraan oo qaaday olole ay ku bacsanayso saraakiisha ka tirsan nidaamkeeda ee u shaqeeya maamulka yahuudda iyo xubno sare oo ka tirsan xukuumadda dahraan oo xabsiga loo taxaabay sawira uu qaaday dayax-gacmeedka oo muujinaya khasaaraha ka dhashay weerarkii iiraan ay ku qaaday magaalooyinka yahuudda ay ixtilaalka ku haystaan maxaan ka naqaannaa tobanka midho ee khudaarta ah ee lagu dhimi karo miisaanka misena la isku caatayn karo qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii shan iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dagaallo u dhexeeya ururka isugu yaray xisbullah iyo maamulka gumaystaha yahuudda ayaa waxay ka socdaan koonfurta lubnaan kadib markii ciidanka sahaynada mar kale ay isku dayeen inay gudaha u soo galaan deegaano dhaca koonfurta dalkaasi warbaahinta yahuuddu waxa ay ku warantay in ciidanka gumaystaha yahuudda ay la kulmeen weeraro xoogan kuwaas oo geystay khasaare kala duwan ururka isugu yaray xisbullah ayaa isagana dhankiisa sheegay in qaraxyo ay la beegsadeen ciidanka sahaynada maamulka yahuudda shalay waxa uu qirtay in siddeed isugu jirta askar iyo saraakiil looga dilay weeraro ka dhacay koonfurta lubnaan iyadoo dhanka kale duqaymo xooggan laga soo sheegayo magaalada caasimadda ee bayruud dacalka koonfureed ee bayruud ayaa la soo warinayaa inay ka dhaceen duqaymo xooggan sidoo kale duqaymuhu waxa ay beegsadeen agaarka garoonka rafiiq alxariiri ee ku yaalla magaaladaasi dhankiisa ururka isugu yeeray xisbullah isagana tan iyo xalay wuxuu weeraro sawaariq ah uu ku garaacay deegaanada dhaca waqooyiga dhulka filistiin si gaar ah mustawdinaadka lagu deegaameeyey dadka yahuudda ah goobaha sawaariikhdu ay beegsatayna waxaa ka mid ah mandiqada loo yaqaano aljaliil ulaclaa iyo sidoo kale magaalada safad bayaan ka soo baxay taliska ciidanka gumaystaha yahuudda ayaa lagu sheegay in ciidankooda markan ay bilaabeen howlgallo toos ah oo ka dhan ah ururka shiiciga ah ee fadhigiisu yahay lubnaan howlgalladaasoo ah kuwa xadidan ayayna sheegeen inay soconayaan ilaa dadka yahuudda ah ay dib ugu soo laabanayaan deegaanada laga barakiciyey ee dhaca waqooyiga dhulka filistiin ee ixtilaalka lagu haysto
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen ilyas cabdulaahi waad mahadsan tahay suheyb dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaannu ugu horrayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa warbixin ay daabaceen qaar badan oo ka mid ah majalladaha reer yurub iyo kuwa carabta intooda badanba taasoo diiradda saaraysa fal ay ku kacday dowladda urdun kadib markii iiraan hal maalin ka hor ay weerarkeedii xoogganaa ku qaaday gudaha dhulka yuhuudda ay xoogga ku haystaan misena ay bartilmaamaedsanaysay sida ay sheegtay goobo muhiim ah oo ay degan yihiin ciidanka benyamin netanyahu waxyaabaha ugu badan ee lagu dhaleecaynaya urdun ayaa ah fal ay ku kacday wakhtigii ay socdeen duqeymahaas xooggan waana in dhulka ay soo dhigtay gantaallo fara badan oo ka yimid dhanka iiraan kuna wajahnaa gudaha magaalada talaabiib iyadoo wakhti xaadirkaas aanan samaynin wax ogeysiis ah sheeginna sababta rasmiga ah ee ay dhulka u soo dhigayaan sida warbixintu ay sheegaysa wakhti xaadirkaasna la arkayba waxaa baraha kala duwan ee internetka ku baahay muuqaallo fara badan kuwaasoo dabcan muujinaya gantaallo fara badan oo inta aysan gaarin hadafkooda ku dhex daatay dhulalka bannaan ee dalka urdun een waxaa middaas markii ay dhacday si aad ah uga carooday dhammaan shacabka muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka si gaar ah shacabka muslimka ah ee ku nool gudaha dalka urdun oo u badan qaxooti ka soo hayaamay dhankaas iyo filistiin waxayna internetka si aad ah ugu baahiyeen muuqaallo ay uga soo horjeedaan falka ay ku kacday xukuumadda dabadhilifka ah ee urdun markii dowladda waddankaas ay aragtay in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso shacabkuna ay caradiisa sii siyaadaysa marba marka ka sii dambaysa waxay soo saartay warar u muuqday inay ku doonaysay inay ku dejiso carada rayidka misena ay doonaysay inay kaga hortagto dibadbaxyo ballaaran oo ka dhaca gudaha urdun iyadoona sheegtay in gantaalada qaar ay ku soo wajahnaayeen gudaha dalka urdun lagana yaabay inay ku dhacaan meel ay dad badani ku sugan yihiin halkaasna uu ka dhashay khasaare xooggan laakiin waxaa middaas gaashaanka u daruuray xukuumadda tehraan oo gantaaladu ay ka yimaadeen dhankeeda waxay saxiifaddu sheegaysaa in sidoo kale xitaa tallaabadan ay u cunnami weysay shacabka muslimka ah ee ku nool gudaha dalka urdun iyo midka ku nool daafaha caalamka oo idil waxayna middan muslimka oo idil ku sifeeyeen dabadhilifnimo aanan daah la saarin oo ay ku dhaqaaqaysa xukuumaddan waana mid laga filan kara taageerad intan ka ballaaran oo ay u muujisa maamulka yuhuudda ayaa ugu dambayn lagu yidhi inta badan warbixinada ay daabaceen majalladaha carabta haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin ay daabacday saxiifadda the strais taasoo ay diiradda ku saaraysa dowladda iiraan oo xabsiga u taxaabaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan ilaalada kacaanka kadib dilkii hogaamiyihii ururka isku magacaabay xisbullah xasan nasrullah waxay warbixinta saxiifaddu hadalkeeda ku bilaabaysaa iyadoo soo xiganaysa wakaaladda wararka ee royters in iiraan gudaha waddankeeda iyo lubnaanba ay muddooyinkii dambe ka wado baaritaanno xooggan oo lagu ogaanayo shabakadda rasmiga ah ee ka dambaysa misena gacan libaax leh ka geystay oo fududeeyey dilkii xasan nasrullah waxay warbixintu tibaaxaysaa in hadda si gaar ah ay baaritaannada iiraan u beegsanayaan qoysaska iyo dadka sida aadka ah kaga agdhowaa muddooyinkii dambe hogaamiyihii ururkan shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah ilaa hadda waxay tehraan gacanta ku soo dhigtay shakhsiyaad fara badan oo sameeyey safarra ay isaga kala gooshayeen waddamada iiraan iyo lubnaan kuwaasoo qoys ahaan si aad ah ugu dhowaa xasan nasrullah waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn oo xabsiga loo taxaabay saraakiil sarsare oo ka tirsan ilaalada kacaanka iiraan waxaa saraakiishaas ka mid ah sarkaal sare oo muddooyinkan dambe ka hor inta uusan geeriyoon xasan nasrullah ku howlanaa raadinta xogo hoose oo ku saabsan ninkaas iyadoona iiraan sheegtay in dadku uu weydiinayey halka uu hadeertan ku sugan yahay xasan nasrullah iyo muddada laga yaabo in goobtaas uu ku sii sugnaado waana midda abuurtay baa la yidhi shakiga ugu weyn keentana in baaritaanno xooggan lagu sameeyo gudaha ilaalada kacaanka iiraan weliba xubnaha sarsare ee saraakiisha ah waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn oo ay iiraan xabsiga u taxaabtay boqolaal ka mid ah saraakiisha iyo ciidanka ururka isugu yeera xisbullah kuwaasoo tuhunkooda uu isugu jira laba nooc waa midda koowaad ee rag lagu tuhmayo kulaglahaanshaha dilka xasan nasrullah iyo qolada labaad oo iyagana loo haystay inay soo iibiyeen qalabkii isgaarsiinta ahaa ee ay maamulka yuhuudda qarxiyeen bishii lasoo dhaafay ee seteembar kaas oo galaaftay nolosha xubno badan oo ka tirsanaa ururkan geystana dhaawacyo fara badan haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda new york times ee ka soo baxda dalka maraykanka oo warbixin ka daabacday sawiro saacadihii lasoo dhaafay si aad ah ugu baahay baraha kala duwan ee internetka kuwaas oo uu qaaday mid ka mid ah dayaxgacmeedyada waxaa sawiradan ka soo muuqanaya sida ay warbixintu tibaaxayso gudaha dhulka yuhuudda ay xoogga ku haystaan gaar ahaan goobihii ay bartilmaameedsadeen duqaymihii hal maalin ka hor ay fulisay dowladda iiraan mid ka mid ah sawirada uu qaaday dayaxgacmeedka waxaa ka muuqanaya burbur xooggan oo ay gantaalada iiraan gaarsiiyeen gudaha saldhigga ciidanka cirka yuhuudda ee nifatim oo ku yaala dhanka koonfureed ee dhulka gumaystuhu uu xoogga ku haysto waxaa sawirka ka muuqanaya dulayl weyn oo ka bannaan qaybta kore ee saldhigga iyo burbur xooggan oo soo gaaray waddada ay diyaaraduhu ku socdaan waxay sawiradan markii ay baraha kala duwan ee internetka ay ku baaheen durbadiiba laga sameeyey falcelinno xooggan si gaar ahna waxay hadalhayntooda ku baahday barta ekis ee horey loo ohan jiray twitter-ka warbaahinada qaar ee waaweyn ayaana ka gaabsaday in sawiradan ay ku baahiyaan sida uu u soo qaaday dayaxgacmeedyada maadaama dabcan ay muujinayaan khasaaraha lixaadka leh ee soo gaaray maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana hadda inta badan shaki uu ku jiraa haddii xukuumadda tehraan ay gantaaladeedu beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ee qiimaha gaarka ah ugu fadhiya kuwaas oo ah f soddon iyo shan dhowaanna ay ugu deeqday xukuumadda washington mar haddii sawiradan ay baraha kala duwan ee internetka ay ku baaheen waxaa hadda kadib la wada sugaa baa la yidhi waa sawiro kale oo iyaga ka xasaasisan oo ay soo qaadaan dayaxgacmeedyada kuwaas oo muujinaya khasaaraha rasmiga ah ee gaaray maamulka yuhuudda iyo waxyaabaha rasmiga ah ee uu ka qarinayo warbaahinta qaybaheeda kala duwan guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawiin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamlyowm لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجال waa hagaag maxaan ka naqaanaa tobanka miro ee fawaakihda ah ee lagu dhimi karo miisaanka warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir marka uu qofku isku dayo in uu dhimo miisaanka jidhkiisa waxaa aada muhiim u ah in uu qaar ka mida midhaha khudaarta uu ku biiriyo nidaamkiisa raashiin kuwaas oo faa'iido u leh sababo ku aadan waxtarkooda sida sacraatul xaraariga ama xaddiga tamarta ku jirta ee hooseysa iyo alyaafta sarraysa oo ay sii dheer yihiin waxyaabaha cuntooyinka ay hodanka ku yihiin midhaha iyo qeybaha borotiinka leh tusaale ahaan waxaa loo yaqaan farmaajada iyo midhaha qalalan sida looska waxaay ka qayb qaataan xasilinta heerarka sonkorta ee dhiigga iyo dheragta uu qofku dareemo muddo dheer waxaa intaas sii dheer in midhaha sida qaraha iyo liin burtuqaalka ay ku badan yihiin biyaha ay kaalin ka qaataan inuu jirku helo qoyaanka uu u baahan yahay arrinkaas oo muhiim u ah dheefshiidka iyo caafimaadka guud haddaba waa kuwan midhaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo in lagu dhimo miisaanka jirka ama la isku cateyn karo waxaa ugu horeeya tufaaxa kaasoo ka kooban nisbo aad u xoogan oo alyaafta ah gaar ahaan maadada baktiin ee ka caawisa qofka in uusan muddo dheer dareemin gaajo waxaa kale oo ku yar kalooriyada sidoo kale waxaa si cunto fudud ahaan loogu cuni karaa ceyriinka ama waxaad ku dubi kartaa qarfe si aad u hesho macaan caafimaad leh labaad waa midhaha tuudka ama beeriga oo ka mid ah midhaha kuwa ugu faa'iidada badan waxaa ku yar tamarta raashina oo qofku qaadan lahaa maalinkii oo dhan halka ay ku badan yihiin qabsimada muhiimka u ah caafimaadka iyo maadooyinka ka hortaga agsidada kuwaas oo xoojiya dheefshiidka islamarkaana yareeya cudurrada waxaad midhahan ku darsan kartaa farmaajada ama dhanka kale burka asal ahaan laga sameeyo shoofaan oo ah nooc ka mid ah badarka kana baxa dalal badan oo caalamka taas oo mid muuqaal ahaan u eg qamadiga ama sarreenka lagana sameeyo burka waxaa midhaha tuudka loo adeegsan karaa sidoo kale in lagu daro cabitaanada ama loo isticmaali karaa si caadi ah ama cunto fudud oo firiish ahaan nambarka saddexaad ee tobanka nooc ee mirahan waa griib fruit oo midab ahaan iyo dhadhanba u dhow liin burtuqaalka taas oo iyadana ka kooban nisboadu badan oo alyaafta muhiimka ah sidoo kale waxaa hal xabo barkiisa oo miraha griib fruitka ah la isticmaali karaa ka hor quraacda iyo waqtiyada cuntada ama qeybo ka mid ah oo inta la jarjaro lagu dari karo khudaarta goonida loo habeeyo sida cansalaatada iyo waxa la midka ah afaraad waa liin macaanta caanka ah ama burtuqaalka taasoo iyadana ay ku jiraan fitamiina dhowr ah sida fitamiin c-ga waxaana isticmaalkeeda uu bixiyaa biyo sidoo kalena uu gacan ka geystaa dhereg muddo dheer oo qofku kaga maarmo cuntooyin kale shanaad waa kimithriga ama miraha cambaruudka loo yaqaan kuwaas oo leh wax ka badan toddoba fawaid sida ay qoraan manasaadka caafimaadka mirahan waxaa ku jirta nisbo aad u badan oo alyaafta ah gaar ahaan marka qolofka lagu isticmaalo taasi waxay gacan ka geysataa xoojinta dheefshiidka iyo ka qayb qaadashada dherega wakhti hore waxaa la cuni karaa iyadoo ceyriin ah ama lagu dari karaa khudaarta sida gaarka loo habeeyo ee cuntooyinka halka sidoo kale si gaara loo karin karo sida iyada oo lagu darayo tawaabiisha la midka qarfaha oo lagu carfiyo si ay u noqoto cunto fudud oo caafimaad leh lixaad oo miraha loo yaqaan kiwi ee laga isticmaalo dalal badan oo ka baxsan dalkeena kuwaas oo qani ku ah fitamiinada kale ah fitamiin c iyo sidoo kale e kuwaas oo iyagana noocooda dabiiciga ah ka qayb qaataan dheefshiidka waxaana lagu isticmaalaa qolofkiisa ama isagoo laga dhigo cabitaan toddobaad waa qaraha kaas oo sida aan hore u sheegnay ka kooban biyo badan islamarkaana ku filan inuu qofku uu dherjiyo muddo dheer qoynaanta jirkiisana ka qayb qaata miraha sideedaad ee aan halkan kusoo gudbinayo waa babayiga kaas oo ku jirto maado lagu magacaabo babayin oo jirka ka caawisa dheefshiidka isticmaalkiisana ay soomaalida si weyn u taqaan babayiga waxaa laga helaa noocyada kala duwan ee nafaqada oo jirkeena aada ugu baahan yahay sida fitamiinada noocyadeeda kala duwan vitamin a vitamin c vitamin b nine waxaa kaloo laga helaa fibriska iyo colriska waxaa kaloo ku jira xaddi yar carbonhydrate fad iyo proteinska guud ahaantooda waxay muhiim u yihiin caafimaadka jirka babayiga wuxuu xoojiyaa difaaca jirka maxaa yeelay xaddiga badan ee ku jira vitamin c-ga ayaa sare u qaado ama ka qayb qaato in difaaca jirka ay sare u qaadaan babayiga wuxuu yareeyaa infekshanada iyo caabuqyada jirka ku dhaca maxaa yeelay vitamin c-ga ku jira babayiga ayaa wuxuu ka qayb qaataa in uu la dagaalamo noocyada kala duwan ee jeermsiyada sida bakteriyada iyo virus sidoo kale vitamin c-ga wuxuu jirka ka saaraa sunta ama waxyaabaha wasaqaysan babayiga wuxuu ka hortagaa dhiigyarida maxaa yeelay waxaa ku jiro vitamin b 9ka ama folic acid ama vilot hadba sidaa u taqaanid sagaalaad waa miraha caananaaska halka nambarka u dambeeyana uu yahay miro carabi ahaan lagu magacaabo karuus islamarkaana loogu yaro keeri kaas oo aan dalka si aada looga helin balse leh dhadhan macaan oo dabiici ah si uu xaliyo baahida daran ee uu qofku u qabo inuu isticmaalo sonkorta waxaa loo isticmaali karaa mirahan si caadi ah iyagoo cunto fudud ama lagu dari karaa cabitaano kale oo si dheer tahay in inta la jarjaro lagu daro cansalaatada iyo kuwa la midka ah ee goonida loo habeeyo ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa mu'asasada azallaaqa garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa baahisay muuqaal qayb ka ah silsiladda waqlud calayhim kaas oo lagu soo bandhigayo howlgalla mujaahidiintu ay ka fuliyeen galbeedka qaaradda afrika muuqaalka oo la daawan karo dhowr iyo toban daqiiqo ayaa waxaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo cagta marinaya saldhigyada cadowga isla markaana soo qaniimaysanaya hub isugu jira nuucyo kala duwan
إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
عشاشهم سطروا الملحمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة muuqaalkan ay baahisay azallaq ah ayaa ku soo aadaya iyadoo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ah mid ka mid ah faracyada urweynaha alqaacida garabkiisa maqribul islaami ay muddooyinkii dambe sii laba jibaartay halgankeeda weeraro laayaan ah oo cadowga lagu dhiigbixiyeyna ay ka fulisay mandiqadda
كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii shan iyo labaatanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنان وعن أخيارتنا دقيسانيساي كسو دوادا حلقة شن إي لباتناد إي تحنها دقيسيغا دقالدا إي أنكو آخرينينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين waxaan ka soo hadlaynay tarbiyadii iimaaniga ee nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku hagayey jiilkii ugu horeeyey ee muslimiinta qoraaga allah u naxariistee wuxuu leeyahay iimaanka ayaa noqday madaraso lagu tarbiyeeyo nafta qofkana ugu baaqaysa wanaagga wuxuuna noqday shayga ugu weyn ee qofka ka celiya xumaha isagoo qofka ku furaya walaac iyo walbahaar uusan ka nasan karin ilaa uu ka qirto dembiga ka dhacay kana toobadkeeno ama ilaa uu u dulqaato cuquubada ka dhalanaysa dembiga uu ku dhacay isaga oo qalbigiisu uu yahay mid qanacsan si uu uga badbaado carada allaah iyo cuquubada aakhiro taariikyahanada lagu kalsoon yahay waxay noo sheegayaan qisooyin aan taariikhda islaamka horay loogu arag waxaana ka mid ah qisada uu soo wariyey imaam muslim ee uu ka soo xiganayo cabdulaahi ibnu burayda iyo aabbihiis taas oo ah in maacis ibnu maalik al aslami uu u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasallam kuna yidhi nebi allow waxaan dulmiyey naftayda oo waan sinaystay waxaana doonayaa in dembigaasi la iga daahiriyo nebiga ayaa celiyey maacis ayaa maalinkii labaad ku soo noqday nebiga sidii ayuuna ku yidhi nebigu markii labaad ayuu celiyey kadibna nebiga wuxuu waraystay tolkii maacis wuxuuna weyddiiyey in maacis uu caqli ahaan u caafimaad qabo waxayna ugu jawaabeen inuu dhimirkiisa iyo caqligiisu wanaag ay ku og yihiin kadibna maacis mar saddexaad ayuu nebiga u tegey nebiguna mar kale ayuu tolkiisa ku noqday oo uu wax ka weyddiiyey caafimaadka caqligiisa waxayna ugu jawaabeen mar kale inuu caafimaad qabo caqli ahaan mar afraad ayuu maacis u tegey nebiga markaas ayuu nebigu amray in la rajmiyo sidoo kale nebiga waxaa u timid saxaabiyaddii qaamidiyada ahayd waxayna ku tidhi rasuul allow waan sinaystay ee iga daahiri dembigaas kadibna nebigu wuu celiyey maalintii labaad ayay u soo noqotay waxayna ku tidhi nebi allow ma waxaad ii celinaysaa sidii aad u celisay maacis laakiin wallaahi waxaan ahay mid uur leh kadib nebiga wuxuu ku yidhi joog ilaa aad ka dhigayso ilmaha caloosha ku jira markii ay dhashay ayay u keentay nebiga ilmihii ay dhashay waxayna ku tidhi waa kan waan dhalay haddana wuxuu nebigu ku yidhi soo nuuji kadibna soo noq muddo kadib ayay u soo noqotay iyadoo wadda ilmihii oo gacanta ku sita jabrooti ah waxayna ku tidhi nebi allow waa kan waan soo nuujiyey haddana waa mid cuntada cuni kara kadibna nebiga ilmihii yaraa ayuu ku wareejiyey qof saxaabada ka mid ah wuxuuna amray in gabadha la rajmiyo waana la rajmiyey qaalid ayaa madaxa uga dhuftay dhagax kadib madaxii ayaa dilaacay kadibna qaalid ayaa ku yidhi hadalla gaf ah nebiga ayaa maqlay wuxuuna ku yidhi qaalidow allaah ayaan ku dhaartee gabadhan waxay ka toobad keentay toobad hadduu toobad keeni lahaa qof dadka xoolahooda xaqdara ku dhacay loo dembi dhaafi lahaa kadibna nebigu wuxuu amray in lagu tukado lana duugo iimaankan wuxuu dadka u ilaaliyey ammaanada dhowrsanaanta iyo karaamada wuxuuna qofka awoodayaa inuu naftiisa ka xakameeyo damaca iyo shahwada xaddaafka ah xitaa marka uu keligii yahay ee aysan cidna arkaynin sidoo kale wuxuu ka ilaalinayaa inuu xadgudbo isagoo adeegsanaya awooddiisa iyo suldadiisa taariikhda futuuxaadka islaamka waxay diiwaan gelisay sida ay muslimiinta u dhowrsadeen markii ay hanti badan qanimaysteen markaas oo ay ammaanada u guteen sidii la rabay arrintaas ayaana ah arrin aanan wax loo dhiga lagu arkaynin taariikhda bashariyadda waxaana keenay iimaanka ku xididaystay quluubtooda iyo cabsida allaah addabari waxaa laga wariyaa inuu yidhi markii madaa'in la furtay kadibna la soo aruuriyey qanaa'imtii ayuu nin la yimid weel qaali ah wuxuuna ku wareejiyey qofkii mas-uulka ka ahaa qanaa'imta markaas ayuu ku yidhi kanoo kale weli maanan arkin ama xitaa wax u dhigma markaas ayaa lagu yidhi wax miyaad ka qaadatay alaabtan wuxuuna ku jawaabay maya wallaahi haddii aysan allah dartii iga ahaan lahayn idiinma keeneenba kadibna waxay ogaadeen in qofkan uu yahay qof sha'ni leh waxayna weyddiiyeen qofka uu yahay wuxuuna ku yidhi iskuma kiin sheegayo si aad iigu mahadnaqdaan qof kalena iskuma sheegayo si uu wax ii siiyo laakiin allaah ayaan u mahadcelinayaa waxaana raalli ku ahay wuxuu iigu abaalmariyo intaa kadib qof ayay ka daba direen si ay u soo ogaadaan qofka uu yahay ugu dambaynna wuxuu noqday caamir ibnu cabdilqays sidoo kale iimaanka allaah ay rumeeyeen wuxuu kor u qaaday darajadooda mana aysan u madax raaricin cid aan allaah ka ahayn waxaana quluubtooda ku weynaaday allaah markaas ayay adduunyada agtooda ka noqotay wax aan qiimo lahayn abi muusa waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaan u tagnay nijaashi oo midig iyo bidix ay ka kala fadhiyaan camar ibnu caas iyo cammaarah oo ka socday quraysh baadariyaashiisuna ay hareeraha ka fadhiyeen camar ibnu caas iyo cammaare ayaa najaashi ku yidhi boqorow kuwani aad soo dhowaysatay kuuma sujuudayaan kadibna baadariyaashii ayaa waxay nagu dhaheen buu yidhi abi muusa u sujuuda boqorka kadib jacfar ayaa allaha ka raalli noqday u jawaabay wuxuuna ku yidhi annagu cid aan allaah ahayn uma sujuudno
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii shan iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin fadhi kale ayaa inoo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo waassalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى